You're with SBS Radio.
Aa, ee, ee, runtii ninka la yidhaaha roobow wuxuu ahaa saad ogsoon tahay ee, nin ka tirsanaa dadka dhallinyarada ah markii dambena iska soo dhiibay oo yimid dowladda u soo galay Ee, isla markaasna ee, muddo xaj aaday oo inta aaday oo la cafiyey ee, wuxuu soo damcay inuu siyaasadda ka qayb galo wuxuu soo raacay nimankii ee, doorashada rabay buu ka mid noqday ra-iisul baarlamaankii gruubkii bay is arkeen ee, baydha buu yimid wuxuu caddeeyey oo declare gareeyey inuu ka mid yahay dadka musharaxiinta ah oo rabo ee, koonfur galbeed inay madaxda ka noqdaan lobinkiibuu saa ku galay Ee, wixii way socdeen warqadihiisii baa la siiyey in uu ka mid yahay ee, dadka sharaxa inuu ka mid yahay Ee, intaas ayadoo xaaladdu marayso kadib waxaa isbedelay siyaasadihii baa isbedelay roobow markii dambe waxay noqotay in lasoo qabto laga soo qabto magaalada baydhabo oo loo soo gudbiyo xamar ee, lana lana xiro oo haddana uu xiran yahay markaasaa u eegto dhinacyaha badan haddaa ka eegto master roobow xeritaankii la xiray ama lasoo qabtay waxay ahayd markii ka horreysay haddiiba wax loo diidan yahay in la yidhaaho eh, kama aad qeybgeli kartid ama qofka markuu isu soo dhiibo intaan waxa la sameyn in shuruuc loo suubiyay ahayd oo la yidhaaho roobow ama ninkii lamid oo ka yimaado eh, dadkan dhallinyarada ah ka soo baxo intuu ku soo biiro waa in uusan geli karin siyaasadda muddo loo qabto la xakameeyo la toosiyo Eh, marka ma dhicin taas xagga dowladda kama aysa dhicin Eh, roobow saa ogsoon tahay qaraxiiso dhiig buu bixinayay wuxuu tegay xaj buu tegay basaboor buu qaatay intaasuu soo maray waa sharaxay ultimaatumkii baa la qabtay taas waxay abuurtay kacdoon iyo buuq dadkii dhexdooda ayay abuurtay ayadoo loo baahnaa in hore loo maareeyo lama maarayn waa gartay ee, ugu dambeyntii madaxweyne cusub baa la doortay ee, doorashada kadib ee, madaxweynaha waxaad moodaa inuu isku dayay inuu dadka isu soo dhaweeyo dadka aan raalliga ka ahayn ee, xarigii roobow ee, isaga aan taageersanayn dad baa aaminsanaa dowladda federaalka inay doorashada faragelin ku samaysay marka intii hadda doorashada kadib madaxweynuhu isku dagaas uu isku dayay ee, ma ku qanciyay kula tahay ee, shacabweynaha reer koonfur galbeed ama dal gudihiisa ha joogeen ama dibaddaba ha joogeen wallaahi horta eh, ninka la yidhaaho madaxweynaha cusub waa nin dadaalayo eh, akhlaaqdiisuna aada u fiican tahay Eh, dhibaatooyinkan dhacay uu la kulmayna wuxuu isku dayey xagga dowladda ha noqoto eh, xagga odayaasha ha noqoto waa isugu yeeray wuxuu aada ugu dadaalay in uu mataqaana arrintan tan dhammeeyo oo ninkaa la soo daayay ballanqaadyada la sameeyey iyo wixii la- mataqaana laysku soo qaaday waa la wada hadlay meel baa wax laysla dhigay Eh, waxaa laysla dhigay mataqaanaa in arrintan la dhammaynayo isaguna uu ballan qaaday inuu dhammaynayo ra-iisul baarlamaanka ee dowladda dhexe ayaa yimid waa wada meesha wadahadalkii si koonfur galbeed ahaan baa loo wada hadlay Eh, waa la dhameeyey weli ninka lama soo dayin laakiin procedureka inuu socdo aan jeclahay eh, si loo soo da- waana ballan qaadeen in lasii dayn doono waa gartay marka shacabku een, eh, eh, arrintan kasoo horjeeday sii daynta roobow miyay ku qanca- ku qancayaan bay kula tahay intaas miyay eh, rabeenoo dowladda taageeradooda ay ku mutaysata Eh, eh, dadku dadku dowladda ma diidaneen laakiin probleemka abuurmay waa wuxuu ah war ninka kan markuu lacagtii bixiyey wax kasta loo ogolaaday waay loo xiray arrintu meeshay ka timid Eh, ayagoo isu arkaya reer koonfur galbeed in lagu xadgudbay maamulkii eh, loogu xadgudbay ninka kan asoo ka tirsan meeshaan in la qabtay oo mataqaanaa saa la yeelay marka taasaa waxay abuurtay popularity badan yacni in lagu xadgudbay ay u arkayeen dadku waa gartay marka madaxweynaha cusub eh, dabcan wuxuu uga duwan yahay madaxweyne isaga ka horreeyey madaxweyne isaga ka horreeyey eh, iyo dowladda federaalku way isku dhacsanaayeen oo markaas heshiis fiican kama dhexayn madaxweynaha waxaa lagu tirinayay inuu dowladdan hadda aada ugu dhow yahay Eh, ku dhowaanshahaas madaxweynaha cusub iyo dowladda federaalka ay isku dhow yihiin eh, shacab ahaan ama dowlad ahaan eh, koonfur galbeed maxaa maxaa faa-iidaha ugu jira ma ma la arkay isu dhowaanshahaas labada dhinac Eh, horta runtii koonfur galbeed ha noqoto ama ha noqoto soomaaliya oo dhan oo maamulada ka jiro haddii la waayo eh, dowladda dhexe iyo laisu soo dhowaan waayo wax jiraya ma laha soomaaliya dowladda dhexe waa in mataqaanaa lala shaqeeyo si wax loo qabto Eh, koonfur galbeed eh, waxaa loo- waxaa dadku ay qabaan madaxweynaha cusub in uu mataqaana saa sheegtay inuu aada ugu dhow yahay Eh, doorashadana ay farageliyeen waa sida dadku ay qabaan Eh, isbeysadii ku baxday iyo waxaa markay eegayaan waa fiican tahay haddiiba mataqaanaa eh, dowladda isu soo dhowaanshaha oo laisu soo dhowaaday la wada shaqeeyo ayadoo la eegayo gobolkaasi ama koonfur galbeed danteeda guud iyo midda soomaaliya labadaba laysla wado waa wax aada u fiican waaye laakiin shaqo badan bay u baahan tahay Eh, wasiirada hadda inta badan waa dadkii hore u shaqeynayay Eh, dibutaatyaasha waa kuwii hore marka isbedelka hadda waa madaxweynaha keliya wey Eh, inta kale waa intii la shaqeyn jirtay eh, madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan marka eh, isbedelka imaan doono Eh, wax hadda ka bacdi imaanaya maan hadda madaxweynihii waa la bedelay laakiin intii kale waa waa iska sideedii wixii soo bixi doona waa arkayna waa gartay madaxweynaha cusub dabcan eh, golowisiiruu ku dhawaaqay dhowaan eh, soomaaliyana hadda waxaa caado ka noqotay in eh, beel walba oo gobolka degan eh, koonfur galbeed keliyana u gaar maahane qabiil walba inuu damco inuu iska arko golaha wasiirada golaha wasiiradu waa waa xadidan yihiin eh, sida uu u maareeyey iyo dadka uu soo xushay iyo cabashooyinka ka yimid guud ahaan see u aragtaa Ah, wallaahi wuu dadaalay si dadka loo raaligeliyo waa u shaqeeyey inkastoo ragga qaarkood qabaa'ilka qaarkood wixii la siiyeyba ay u arkaan eh, in loo lagu xadgudbay oo aysanba u arkin mataqaanaa eh, wax la siiyey sida eh, duurjoogta iyo mataqaanaa eh, ninka loo magacaabay eh, si kale ay u arkeen laakiin waa meesha keliya oo shaqo looga baahan yahay sababtoo ah eh, environmentigii xayawaankii wixii oo dhan shaqo dhan oo qaranka u baahan yahay waay laakiin dadkii mustawihii ma loo garan inkastoo dad ka mid a eh, dadkaa qaylinayo oo diidan qabaa'ilkooda odayaal ka mid ah eh, siyaasiyan ay ay arrintaa u dabarayaan ay maaragtay u diidan yihiin maahane ma aha ninka la soo doortay waa gartay doorashadii eh, koonfur galbeed eh, ka dhacday waxaa kaloo iyadana daba socotay eh, tii puntland ka dhacday eh, doorashooyin kalea soo socdo gobolada kale ee guud ahaan wadanka gudihiisa maadaama ay joogtay eh, sida wax u dhaceen sida doorashooyinkaas loo qabtay maxaa laga baran karaa maxaa kaaga baxay Ah, midna waa joogay midna wuxuu ahaa waa waxaan ka daawanayay tv-ga iyo miidiyahan ka arkayay markaan soo qaadano puntland puntland waxay ka horeysaa soomaalida waa uga horeysay waxaan waxay soo martay dowlado badan eh, waayo aragay ku noqotay marka laga soo bilaabo xisbul islaamkii eh, mataqaana cabdulaahi yuusuf iyo ni- allah u naxariista iyo ninka la yidhaaho eh, jaamac ali jaamac eh, dad badan bay soo martay waayo aragnimo badan bay soo qaateen waxaa doorashadii ka dhacday dadka sida loo maareeyey iyo sida loo suubiyey waxay ahayd heer sare aada iyo aada u sareeyay ahayd eh, waana wax lagu dayasho mudan bay ahayd halka kan waxaan waa ku cusbaayeen eh, isku mid maahayn waana waana laga waaye aragsan yahay waa gartay eh, dhanka federaalka ee genaraal ciidamada ka tirsan baad ahayd wasiir ku-xigeen baad eh, soo martay weliba gaashaandhigga ah eh, qarax baa hadda magaalada muqdisho ka dhacay ammaanku weli sidii la rabay maaha maxaa haysta in dowladda federaalka ay ammaanka eh, gacanta ku dhigto gaar ahaan magaalada muqdisho wallaahi eh, horta dowladdu haddaysan ammaanka gacanta ku dhigin oo dalka aan la dejinin meelaan ammaan jirin dowlad ma jirto dadku waa in la ballan qaado eh, n- maataqaanaa eh, nabadgelyadooda qofka citizenka ah ama muwaadinka ah nabadgelyo waa inuu helaa oo kusoo toosaa see loo suubinaa yaa suubinayo xaggee loo maraa in laisweydiiyo lagu suubiyo daraase lagu suubiyo dad loo xilsaaro lagula xisaabtamo in la suubiyo ayaa loo baahan yahay Eh, waa dad wareegayo oo aan meel deganayn sida ay ayaga u dhaqmaayeen in loola dhaqmo lagana saaraa loo baahan yahay laakiin waxay u baahan tahay in loo fariisto dad loo xilsaaro lagulana xisaabtamo laakiin sida hadda ay u socoto ma filayo hadday amisomna baxayso Eh, saanna ay tahay weli waa sii adkaanaysaa moor ee nabadgelyo la waayane moor dowladdu ay cariiri gelayso wey anigu waxaanba dhihi lahaabo eh, wasaaradaha qaarkood inay mataqaanaa shaqeeyaan qaarna aanba laiskugu tago sidii nabadgelyada loo sugi lahaa dowladoo dhan ay ka shaqeyso nabadgelyada macal baarlamaanka waxoo dhan loo fariisto nabadgelyada in la sugo haddii aan nabadgelyo la helin nololna ma jirto wax jiraayana ma laha waa garta tan ugu dambeysa ee guud ahaan markaad fiirisid nolosha shacabka arrimaha bulshada ee mid gobol ee dowladda federaalka howlaheeda ee shacabka idaacaddan dhegeysto qurbo joogta ah oo kale maxaysan ogeyn wadankii oo aysan ku filayn inaad ama t v ama website ka dhegeystid oo adigu aad soo aragto Ah, wadanku wadanku waa fiican yahay wadanka aada iyo aada buu u fiican yahay laakiin maxaa ka xun waxaa ka xun meelaa nabadgelyo jirin wadanka fiicnaan laguma tilmaami karo shaqa ma jirto shaqa la-aan baa jirto eh, dadku waxba ma haystaan m- inta badan markaan hadda bay dhaba joogay aniga shaqana ma jirto waxbana ma jiraan dadku waa isdaba ordaan dadka ayagaa isku dul nool Eh, qolooyin la yidhaaha n g o ayaganu dadkay ku dul nool yihiin waxoo dhan baa waxay tahay wax qas ah Eh, dadka jooga qurba joogta ah wadankaas sidii loo deji lahaa inay ka shaqeeyaan ayaguna meesha ay joogaan eh, waxa ay ku haystaan oo ilaahay siiyey qofku wuxuu gacanta ku haya ma arko laakiin markuu waayo u arkaa marka aniga waxaan ku talin lahaa in loo midoobo eh, intana lagu midoobo xaggana loo midoobo sidii nabadgelyo loo geyn lahaa oo loo wada shaqeyn lahaa haddaan dowladda lala shaqeyn dad ku wada shaqaynin soomaalinimada priority la siinin qabiil aan joogno waa lumayaa dalkana waa lumayaa dad badan oo maanta hunguriga dalkaas isha ku hayo oo rabo inay ka faa'iidaystaan si fiican bay uga faa'iidaysanaya marka isqabqabsiga in la daayo la wada shaqeeyo baan ku talin lahaa dowladdana la shaqeeyo wixii ka khaldanna loo saxo nin kastoo markuu yimaado saas loola shaqeeya anigu qabaa si dalkan dalkan cadawaadka uu leeyahay waxaa ka mid ah cadowga koowaad uu leeyahay waxa waay xoolaha dhulka ku jiro iyo waxa eh, aanu haysanno baa cadow eh, qof kasta soo hunguriyeyna cadowna meesha ka dhalanaysaa marka anagana inaan isqodqodin hadda betroolka oo kale betroolka shalay rag baa mataqaanaa warqada saxiixay oo mataqaanaa problemkan abuuray haddaysan gellihay maba la iskugu imaadeen marka nin kasta soomaaliya wuxuu rabaa inuu gacanta ku dhigo soomaalidana waxaa laga rabaa waxooda inay ayuu xafidistaan ay wada shaqeeyaan dhaqan xumadana iska dhaaf sbs.com.au